الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idiin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay nasaaixu caama waxaana soo jeedin doona ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allah waracah waxaana ay ka dhacday muxaadaradan magaalada riyaad labiyo labaatankii bishii muxaram sannadka kun afar boqol soddon iyo shan ee dhegeysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله أولا إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا ودان إسكاله الله إنه كل ميي مجلس كان مبارك آه أي إلهي سبحانه وتعالى أينك حسينه وحكالو مهدسن walaalaha sharafta badan ee soo xaadiray majaaliskan ama majliskan dikriga ah si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa iyo kalaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam u dhegaystaan waxaa kaloo gaar ahaan u mahadsan walaalkeen abu cali oo sabab u ah inaynu gurigiisa ku kulanno caawa waxaan idin leeyahay dhammaantiin jazaakum allahu khayra walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa waxaan rabbi ku weydiisanayaa an yubaarika fii hadihi alwujuuhi annayira in ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyo wejiyadan nuurka uu ka muuqdo ee aan u rajaynayo nuuru sunnati wa nuuru tawxiid wejiyada halkan isku yimid ee ku kulmay calaa maa'idati alkitaabi waassunna calaa fahmi salafi saalix maa-idada kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo waman tabicahum biixsaan radia allahu canhum wa ardaahum ilaahay subxaanahu wa tacaalaa baryada aan ka baryayo inuu kulligeenina wada barakeeyo oo maqfiro iyo dembi dhaaf inagu caam yeelo kadib waxaa walaalayaal insha allahu tacaala kelmaddeenna caawo ay tahay nasaa'ix liltadkiiri waaldikraa waaldikraa tanfacu lmu'miniin idiin sheegi maayo wax idinka maqnaa ama aydaan maqal laakiin waa xasuusin iyo mudaakara wa xayaatu lcilmi mudaakaratuh ruuxa muuminkiina kama maarmo in had iyo jeer isagoo garanaayo mas'alada oo macrifo u leh in la xasuusiyo oo macaariftiisa iyo wixii uu garanayay mar badan yacnii lagu soo celceliyo waxaa la yidhaahdaa maa kurira qurir wixii lagu soo celceliyo ayaa sugnaada walidaalik ayaa kitaabka alle jalla wacalaa waxaad ka mulaaxadaynaysaa haddaad safaxaadkiisa in badan u fiirsato in qisa waaxida intaasoo jeer la soo celcelinayo akhar min mara waxaana loo soo celcelinayaa waa lilistiqraar si ay adhaanta iyo maskaxda dadka ugu sugnaato dabadeedna ay ugu waantoobaan waxna ugu qaataan waxaa markaa kelmaddeennu ay noqon doontaa uun nasaa'ix iyo waanooyin guud oo mowduuc mucayan ah ka hadli mayno laakiinse waa iska tawjiihaad iyo waanooyin guud oo awalan naftayda aan odhanaayo haaniyanna walaaladayda aanu ku kulannay cala alkitaabi wasunna aan u soo gudbinayo ikhwaanii fillaah uulaa haadihi annasaa'ix waxa weeyi alitibaac wa cadamu alibtidaac ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisu waxay ku dhisan tahay itibaac waa raacitaan waddo la jeexay oo la jaray oo cad oo keliya adiga kaaga baahan inaad raacda uun laakiin aan kaaga baahnayn adigu dib inaad waddo cusub aad u jeexdo ama aad u samaysato mas'alatu litibaac waa mas'alatun muhimatun jidda waa mas'alo aad iyo aad muhiim u ah oo aynu odhan karraba mabna addiini calaa shay-ayn ithnayn dhismaha asaaska diintu laba shay oo waaweyn ayuu ku dul dhisan yahay ka hore waa mutaabacada iyo itibaaca in la raaco hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wixii rasuulku inoola yimid oo sunnada lagu sugnaado iyo al ikhlaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada in loo badhax tiro oo tawxiidka lagu toosnaado labadaa asal in tawxiidka lagu toosnaado rasuulkana la raaco sala allahu calayhi wasalam waa labada asal ee asaaska iyo gundhiga waa diinteenna qiimaha badan hada alitibaac in fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku tilmaamay nebiguna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa ku sheegay allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh jidkaygii toosnaawo kaas ee raaca wa anna haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuh waa kaa jidkaygii oo toosan oo mustaqiima ee raaca walaa tattabicu subul ha raacina waddooyinka iyo wadiiqooyinka ka leexanaya ka baydhaya jidkaa hayweygee toosan ee mustaqiimka ah waddooyinkaa yaryar ee faraha badan ee bidix iyo midig uga baydhaya iyaga ha raacina laakiin kaa toosan ee mustaqiimka ah raaca fatafaraqa bikum can sabiilih si aanay jidkaa ilaahay ee toosan aanay idinka leexin oo aanay idinka jeedin allah wuxuu yidhi subxaanah kaas ayaa laydiin dardaarmo ilaahay subxaanahu wa tacaala idin amray si aad rabbi uga cabsataan subxaanah ficlan limaa amara wa tarkan limaa naha nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam aayaddaa markuu sharxaayey waayo sunnadu hiya tufasiru alqur'aana wa tubayinuh wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh waxaanu waxyiga iyo qur'aanka kuugu soo dejinnay nebi muxamedow si aad dadka ugu caddayso ood ugu balballaadhiso ood ugu faahfaahiso ood ugu kala saarto wixii loo soo dejiyey sunnadu mujmalka qur'aanka iyadaa kala saaraysa oo qeexaysa oo caddaynaysa oo marka layna yidhi waaqiimu salaata wa aatu zakaa salaadda ooga sakadana bixiya qur'aanka laguma tilmaamin salaadda waajibaadkeeda arkaanteeda inta ragcadood ay tahay mid walba xuquuqdeeda laakiin amarka mujmalka ee caamka ee waa aqiimu salaa tafsiilkiisa iyo faahfaahintiisu waa fii sunnati rasuuliillah axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa qeexaysa oo caddaynaysa wa aatu zakaa xooluhu yacni goormo ayuu saka goys noqdaa oo sakadu ay ka go'daa heerkee marka uu gaadho nisaabka miqdaar ama qadar intee leeg baa ka go'aya waa maxay xoolaha sakawigee sakaadku ay ka waajibtaa yacni tafaasiilu haadihi lumuur waxaad ka helaysaa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin qur'aanka ka heli maysid haddaba nabiyunaa muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam xowla haadihi alaaya markuu sharxaayey khata khatan mustaqiima waxa uu jeexay khad dheer oo toosan oo mustaqiim ah ayuu nebigu sidaa u jeexo u xariiqay nebigu waxa uu ahaa kaana mucallima haadihi alummah waxa uu ahaa ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummadda macallimkeedii buu ahaa isagana macallinkiisii waxyiga loogu soo dhiibay waxa uu ahaa malakuljibriil calayhi salaam afdalu lmalaa'ika rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wa huwa afdalu rusul wa khayru khalqi illaah kaana mucalliman liummatih waxaa mucallimka caadadiisana ka mid ah aliidaaxu walbayaan inuu caddeeyo oo dadka waxa weeyaan tusaalooyin ugu caddeeyo maqsuudka iyo muraadka laga doonayo nebigu marka calayhi afdalu salaati wasalaam waana wasaa'ilka tacliimiga ee maanta ay dadku fahmeen yacni wasaa'il atacliimiya qaababka wax lagu bara dadka ee wax loogu caddeeyo waxaa ka mid a darbu lamhila tusaalayaal in loo soo qaato qofka camali ah oo maqaalka iyo waxa loo sheegayo loogu sii faahfaahiyo loogu caddeeyo nebigu aayaddaas markii uu saxaabadiisa u tilmaamay lagu soo dejiyey ee waxa weeyaan waxa uu ugu tilmaamo uu ugu qeexay mithaalka iyo tusaalaha cad oo khata khatan mustaqiima khad dheer oo toosan ayaa u jeexay wa khata min xawlihi khuduudan yacnii khadkii dheeraa khadad yar oo gaagaaban buu hareerihiisa bidix iyo midig ka jeexay nebigu sala allahu alay wasalam dabeed rasuulku waxau yihi calayhi afdalu salaati wasalaam khadkaa toosan ee aan leexashada iyo baydhbaydhidda lahayni waa sabiilullah waa jidkii ilaahay idin amray inaad raacdaan ee raaca waddooyinkan yaryar ee ka baydhayaana haadihi hiya subul waa wadiiqooyinkii shaydaanka maa min ariiqin ilaa wa calayhi shaydaanun yadcu nnaasa ilayh waxau idhi waddo walbana madaxeega waxa taagan shaydaan dadka ugu baaqaya oo leh kaalaya xaqi waa kan eh min hadihi alaaya wa min hada alxadiid waxaa ka caddaaday ana sabiila allahi waaxidun laa yatacadad jidka alla lagu gaadhaa inuu yahay jid keliyoo toosan waana kaa nebi moxamed jeexay sala allahu calayhi wasalam wa khayru lhadyi hadyi muxamed laakiin waddooyinka shaydaanka iyo duruqda dawaa'iftu waa waddooyin fara badan oo mutacadid ah sheekhuna alalbanina calayhi raxmat ullah waxa uu fataawadiisa qiimaha badan mid ka mida ku tilmaamay markuu xadiidkaa sharxayey waxau yihi laa shaka ana hadihi aljamaacaat waalaxzaab waxaa shaki la'aan ah oo cad in jamaacaadka iyo axsaabta tirada badan ee mutacadidkii ay tahay hiya alatii tumahilu hadihi turuqa ashaydaaniya iyada weeyaan buu yidhi tamatalaysa wadiiqooyinka iyo duruqda shaydaaniga ee dariiqii xaqa ahaa ka baydhay waayo mar hadduu yahay xaqu waaxid mid keliya dariiqa lagu gaadhaana uu yahay waaxid mid keliya wixii ka soo hadhay waa duruq shaydaani ah waa kuwa laynaga reebee layidhi walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiilih fa rabbukum waaxid wa nabiyukum waaxid wa qiblatukum waaxida yacnii rabbigeennu waa mid nebigeennu sala allahu calayhi wasalam waa mid qiblada aynu u tukannaa waa mid xaqii rasuulka laynoogu soo dhiibay dariiqa lagu gaadhayaana waa mid waana alkitaabu wasunna calaa fahmi salafi hadihi alumma waxaa kaloo rabbi yidhi subxaanah iyadoo itibaaca allahu ka hadlayo jalla sha'nuh ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakkaruun allah wuxuu yidhi subxaanah waxaad raacdaan rabbigiin xaggiisa waxaa laydinka soo dejiyey waxyigaa munasalka min allaahi ajalla sha'nu kaa raaca waxyigaa wax ka soo hadhayna ha raacina qaliilan maa tadakkaruun waxa yar intaad waantoobaysaan eed wax garanaysaan walaalayaal waxaa laynagu addoonsaday itibaaciisa waa waxyiga waxyiguna waa shay-aan ithnaani laa thaalita lahumaa waxyiguna waa laba shay unbaa waxyi adde mid saddexaad ma jiro alkitaabu waassunna waxaana waxyigaa loo qaadanayaa sidii saxaabadii xaadirka ahayd wakhtiguu soo degayey ay u qaateen ee ay ugu dhaqmeen waayo waxaa laynoogu waajibiyey fahamka salafka iyaga fahamkooda iyo manhajkooda iyo yacni waxa weeyaan muctaqadkooga ilaahay iyo rasuulkiisuba raalli bay ka noqdeen waxay haysteen shahaadatan min allaahi subxaanah ilaahay bay shahaado iyo taskiyo ka haysteen oo rabbi baa uga markhaati kacay toosnaanta waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu waxaa kalooy shahaado ka haysteen min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum dad waxa ugu khayr badan baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qarnigaygan aan noolahay aniga iyo asxaabtaydu dabeed waxaa kusii xiga khayriyada qarniga ku xiga attaabicuun waxaa kusii xiga waxa weeyaan qarniga labaad ee atbaacu taabiciin nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay saddexdaa qarni qarnigiisii iyo qarnigii taabiciinta iyo kii atbaacu taabiciin inay yihiin khayru nnaas hadihi alkhayriya laysat khayriyata zamanin faxasb khayr zamanka iyo xilligay noolaayeen uun ay ku kasbadeen keliya ma aha faqad caasha almunaafiquuna fi hada zamani nafsih waayo munaafiqiintii iyo kufaartii iyo mushrikiintiiba xilligaa laftigiisa way noolaayeen oo mujaradu zaman sabqi zamani oo keliya haddii lagu mutaysanayo khayriyo dee kuwaasina waxay noqon lahayn khayru nnaas wa kadalika hadihi alkhayriya laysat hiya khayriyata makaan ma aha khayriyo ay ku muteen makaanka iyo goobta ay joogeen oo muqadas ahayd makata walmadiina waayo waxa ku noolaa fii nafsi almakaan dee gaalo iyo mushrikiin waalaamaakinu almuqadasatu laa tuqadisu alrijaal wa inamaa yuqadisu almar'a camaluh siday salafku yidhaahdeen yacni amaakinta muqadaska ah dadka ma dahirto oo gaal iyo mushrig iyo munaafiqba waa ku noolaan karaa laakiin ruuxa waxa dahira ee qudsiye iyo tahaare iyo wanaagu ku kasbadaa waa camalkiisa fi ayi zamanin kan wa fi ayi makaanin kan fii cumuumi alasminati waalamkina makaankuu doona ha joogo xilliguu doonana ha joogo idan maa hiya hadihi alkhayriya alatii ahbatahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lisaxaabatihi waman tabicahum biixsaan khayriyadani haddaanay ahayn khayriyatu zamaan oonay ahayn khayriyatu makaan maxay tahay innahaa khayriyatu muctaqadin wa manhaj waxa weeyaan khayriye ay ku mutaysteen toosnaantii iyo salaaxii manhajkii ay ku socdeen muctaqadkii wanaagsanaa ee ictiqaadsanaayeen camalkoodii iyo cibaadadoodii toosnayd suluugoodii iyo mucaamaladoodii iyo khuluqoodii toosnaa waa istiqaamo yacni waa khayriye ay ku muteen istiqaamadaas ay toosnaadeen caqiidatan wa camalan wa cibaadatan hadihi hiya alkhayriya idan ikhwaanii fi llaah waxa weeyi waxaa laynagu addoonsaday inaynu raacno ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum wa hada alwaxy wixii ka soo hadhay ee aqwaalu nnaasi wa aqaawiilu alrijaal tucradu cala alkitaabi waassunna famaa waafaqahaa ukhid wamaa khaalafahaa turix wixii ka soo hadhay ee aqwaasha iyo hadallada dadka ah a'immada iyo culimmada iyo mujtahidiinta iyo jamiicu nnaas kullu maa siwaa rasuula allah wax alla wixii rasuul ka soo hadhay sala allahu calayhi wasalam aqaawiishooda waxaa loo bandhigayaa kitaabka iyo sunnada oo wixii ka waafaqa waa laga qaadanayaa wixii ka khilaafana waa laga tegayaa imaamu maalik ibnu anas imaamu daari lhijra waxa weeyaan waa kii lahaa maa mina ilaa raadun wamarduudun ilaa saaxiba hada alqabr isagoo masaajidkii nebiga jooga oo qabrigii nebiga tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam ayuu lahaa kulligeen haddaannu a'immadii iyo culimmadii nahay yacni waxa weeyaan waxbaanu radinaynaa oo qof baanu wax ku celinaynaa annakana waana la radinayaa oo waxbaana lagu soo celinayaa oo hadalkayaga dee la wada aqbali maayo ka qabrigaa ku jira qowlkiisa mooyaane oo isaga yu'khad walaa yurad waayo imaamu axmed siduu yidhi man radda xadiida rasuuliillaahi fahuwa calaa shafa halaka xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka radiya ee mucaaradeeya waa qof halaag dacalka u saaran ku dhow inuu ku dhaco halaag iyo haawiyo ciyaadan billaahi subxaanah ikhwaanii fillah idan laysa axadun bacda rasuuliillaah ma jira axad rasuulka ilaahay dabadii yacni dadka ay ku laasim tahay oy ku khasban yihiin qowlkiisa inay qaataan fii kulli xaala rasuulka ilaahay uun baa leh cismada wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa rasuulka ilaahay uun baa hadalkiisa la qaadanayaa fii jamiici alaxwaal xaalad kasta iyo goob kasta iyo wakhti kastoo la joogo laakiin ciddii ka soo hadhay waxaa loo bandhigayaa alwaxy wa hada huwa alitibaac itibaaca saxdiina waa kaas in waxyiga lagu sugnaado oon dhinacna looga baydhin waxaa kaloo rabbi u yidhi jalla sha'nuh fastamsik bialadii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim ilaahay nebi moxamed isagoo amraaya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ayaa rabbi waxau yidhi jalla sha'nuh fastamsik biladii uuxiya ilayk nebi moxamedow waxaad cuskataa ood ku dhegtaa wixii lagu waxyooday oo qur'aanka iyo sunnada ah cusko oo qabso innaka calaa siraatin mustaqiim waxaa la yidhahdaa jumlada inna waxay dhacdaa fii mowdici tacliil cillayn ama sababayn yacni waxa weeyi mar haddii aad ku toosnaato waxyiga taasi waxay kuu sababaysaa inaad siraatulmustaqiimkii aad salaad kasta ilaahay weydiisanaysay inaad ku sugan tahay oo dhinacna aanad uga baydhayn oo aada mustaqiim tahay waayo ragcad kasta ilaahay waxaynu ku weydiisanaa fii kulli naafilatin wa fariida faral iyo sunno kasta ihdina asiraata almustaqiim laakiin siraatulmustaqiimka waxaynu ku kasbanaynaa ama aynu ku helaynaa waa altamasuku bilwaxy fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim waxaa la yidhi waxa lagu waxyooday cusko oo ku dheg haddii aad markaa ku dhegto waxaad ku sugan tahay jidkii toosnaa ee mustaqiimka ahaa waxaa kaloo rabbi yidhi subxaanah innaa jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun waxaanu kaa yeelay nebi allow shariico dusheedaanu kaa yeelay ood ku dul sugan tahay shariicadaas oo aan hawo ahayn laakiin amar rabbaaniya ah iyo waxyi ilaahay oo rabbi ku waxyooday taa haddaba waxaa la yidhi ku toosnow oo fatabichaa taa raac shariicada aanu kuu waxyoonee dusheeda aad ku sugan tahay iyada raac walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun hana raacin kuwaan waxba garanayna waxmagaratada ah iyo juhaasha hawadooda iyo waxay iyagu rabaan iyo rabitaankooda ha raacin oo iyaga haddaba socon waxay aayaddu tilmaamaysaa wax u dhexeeyaa inaanu jirin bayna alhawa waalhuda yacni hanuunka iyo hawada dariiqo dhexdhexaada oo la yacni toobiyo qofku uu ku toosnaan karaa inaanay jirin oo labadaa dhexdooda uu ka samaysan karaa imaa inuu noqdo qof hanuunsan oo hadigii ku toosan wa imaa hanuunka intuu ka baydho hawadiisa inuu raaco laakiin waxa weeyaan meel dhexoo laysugu yimaadaa ma jirto nebiga markaa sala allahu calayhi wasalam markii la amray inuu waxyiga hanuunka ah ku toosnaado waxaa laga nahiyoo loo diiday inuu juhaasha hawadooda raaco waxaana loogu quusgoynayaa waa ummaddiisa cidda loo jeedo ee loo quusgoynayaa waa innaka waayo ummaddiisu way ku raacsan tahay amarkiisa oo waxa la amro waxa weeyaan innakana waa layna amray laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waa la og yahay inuu hanuunsan yaho hawo aanu shaqo ku lahayn laakiin cidda loo jeeda iyo baytulqasiidku waa ummatuh innaka weeyi oo in fara badane hanuunka ay hawo ka raacayaan oo ay ka dooranayaan waxaa kaloo rabbi u yidhi jalla sha'nuh fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum wman adlu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam isagoo la khitaabaya oo la hadlaya fain lam yastajiibuu lak nebi allow haddaanay ku ajiibin dadku oo adiga aanay raadkaaga raacin faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum waxaad ogaataa uun inay hawadooda uun raacayaan oo hanuun aanay shaqo ku lahayn waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadinnimo badan laa axada adal yacni cid ka baadinnimo badani ma jirto waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadinnimo badan ruuxa hawadiisa raacay isagoona hanuun ku dul sugnayn ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahay daalimiinta iyo dalamada ma hanuuniyo haadihi al aaya iyadana rabbi waxa uu tilmaamay inaan hanuunkii hawada dariiq u dhexeeya aanu jirin imaa an yastajiibuu lak fa hum muhtaduun waimaa anlaa yastajiibuu lak fahum calaa hawan imaa inay adiga ku ajiibaan oo ku yeelaan oo kuu dhega nuglaadaan oo maqaalkaaga ay maqlaan markaa way hanuunsan yihiin fahum muhtaduun wa imaa inay ku ajiibi waayaan ma hanuunsana markaasi hawadooday raaceen fa in lam yastajiibuu lak faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum idan wax u dhexeeyaa ma jiro bayna alistijaaba liamri illaahi wa rasuulih wa huwa caynu lhudaa waa hanuunka dhabta ah iyo wa bayna itibaaci alhawa yacni labadaa waddo midkood ayuunbaa kuu furan laa mafara laka minhumaa yacni labadaasunbaad mid ku dhacaysaaye labadaba kama wada carari kartid oo ma odhan kartid macnaha ma odhan kartid waxa weeyaan anigu labada midna kuma sugnin ma odhan kartid imaa inaad hanuunsan tahay wa imaa inaad hanuunkii ka baydhood hawadaada raacday waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi kitaabihi alkariim wاladiina yumasikuuna bاlkitaabi waaqaamuu الصalaaة inaa la nudiicu ajra اlmuslixiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wاladiina yumasikuuna bاlkitaab kuwa kitaabka cuskanaya ee ku dhegaya waxyiga si fiican kuwa ugu dhegaya cuskanaya wa aqaamu salaa ee salaadana oogaya hee maxaa lagu magacaabay kuwaas innaa la nudiicu ajra almuslixiin ilaahay wuxuu yidhi annaku dayici mayno ka lumin mayno abaalka iyo ajarka ay leeyihiin dadka wax hagaajiyaa samaahum allahu muslixiin ilaahay wuxuu ugu magac bixiyo ku magacaabay inay yihiin muslixiin waalmuslix huwa aladii yuslix waa ka isagu saalix ee hagaagsan waxna islaaxinaya ee hagaajinaya idan ahlu sunna ahlu sunnati waljamaaca dadka sunnada iyo kitaabka ku sugan ee ahlu tawxiidka ah ee salafiyiintaee dariiqii salafka ku sugan dadku haba caayaan oo ha ku tilmaamaan alqaab iyo naanayso fara badan laakiin yakfiihim qofka kitaabka ku dhegee cuskada in ilaahay taskiyeeyo ku magacaabay annahum muslixuun laa tarmuuna bishuduudi fa inanaa sirnaa calaa nahji alkhaliili muxammadi waa kii qaa'ilkulaa shaacirku waxba ha nagu ganina oo ha nagu tuhmina shuduud iyo ummadda inaannu khilaafnay nahjigii nebi moxamed baanu raacnay sala allahu calayhi wasalam aayadda lafdiga ilaahay wuxuu cabiray yumasikuuna oo masaka ka yimid waa ficil mudacaf ah tadciifkuna wuxuu faa'iideynayaa shiddatu tamasuk xoog in loo qabsado oo waxaa la yidhaha aziyaadatu fi lmabna ziyaadatun fi lmacnaa yacnii dhismaha kelmadda haddii wax lagu soo ziyaadiyo xuruuf ama ay wax ku soo kordhaan macnihiina wuu la kordhayaa oo luqada carabigu waa luqo qani ah wax laqwiyo iska soo kordhaa biduuni macnana kuma jiro marka masaka iyo masaka way kala xeel dheer yihiin sida qataca iyo qatacba ay u kala xeel dheer yihiin oo tadciifku macno zaa'id uu keenayaa macnuhuna wuxuu noqonayaa waaladiina yumasikuuna bilkitaab kuwa aad kitaabka ugu dhegaya oo cuskanaya waxay macnaheedu la mid yahay calaykum calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdii caduu calayha binnawaajid waa mubaalaqo xeel dheeraansho yacni waxau rasuulku yidhi sunnadayda ku dhega markaasaa waxa uu raaciyey gows dembeedka ku qaniina foolasha hore ha ku qabanina qofku foolasha hore wuxuu ku qabto waxaa suurtagala inuu ka soo dhaco laakiin gows dambeedka wuxuu dhigaa si sahlan uga dhici maayo yacni waa mubaalaqa iyo xeel dheeraan marka maanta masaka iyo masaka way kala xeel dheer tahay aayar kitaabka dacalka haysanine si wanaagsan ugu dhegoowo cuskada oo cuskashadu dee waa amarkiisa iyo nahyigiisa ku toosnaada waa tacaaliimtiisa ku toosnaada waa akhlaaqdiisa ku toosnaada waa xukumkiisa ku toosnaada waa wax alla waxa kitaabka ku yimid hadday isku xukun tahay hadday dhaqan iyo mucaamalo tahay hadday cibaado iyo caqiido tahay kullu maa fi lkitaab wax alle wixii waxyiga ku sugnaa in lagu sugnaado aada loogu dhego atamasuku bilkitaab oo itibaacii ah markii la sheegay ayaa cibaadaadkii camaliga ahaa kuwii ugu weynaana ilaahay uu raaciyo wa aqaamu salaa dabeed ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadkaa kitaabkiiyo sunnada ku sugan ee ku dhegaya cibaadaadkaana oogaya inay yihiin muslixiin dad wax hagaajinaya walow bani aadamka ama dadku magacyo kale ha ugu yeedhaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi isaga oo la hadlaya muusa wa haaruun nebi muuse iyo walaalkii haaruun ayaa rabbi waxa uu yidhi fastaqiimaa walaa tattabicaanni sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaada muuse iyo haaruunow hana raacina kuwa aan waxba garanaynee juhaasha ah waddadooda ha raacina mar walba waxaa la tilmaamayaa bidcada waxaa keenayaa jahli inuu yahay hawada waxaa keenayaa jahli inuu yahay hanoonka in laga baydho waxaa keenayaa jahli inuu yahay cisyaanka iyo fisqiga waxaa keenayaa jahli inuu yahay waxaa laga yaabaa ruuxu inuu ku yidhaaho qofku isagoo caalim ah oo cilmigii garanaya oo wax walba garanaya ayuu haddana ku dhacayaa xaaladda uu mutalabiska ku yahay mukhaalafadaasee uu samaynayo fa huwa jaahil siduu jaahil u yahay wamaa qadarullaha xaqa qadri hadduu xaaladdaas garanayo ilaahay qadarkiisa oo weynaynayo hadduu xaaladdaa xanuunsan yacni xasuusan yahay oo uu si fiican maskaxdiisa iyo maankiisa uugu jiro cilmiga uu xambaarsan yahay kumuu dhiiradeen wuxuu ku dhacay marka xataa oo cindahu cilm laakiin xaaladda uu ku jiro mukhaalafada waa jaahil oo jahli baa ku ridaya waa laxdad ama xaalad jahli uu ku dhacay walidaalika ayaa culimmadu ay yidhahdaan laa yacsi illaha ilaa jaahil ilaahay ma caasiyo jaahil mooyaane kayfa haada caalimba caasiyi kare eh yacni xilligan uu ku dhacayo waa xilli uu khafle iyo jahli kaga sugnaaday ilaahay cadamadiisi iyo cabsidiisi walow cilmiga asalkiisa haba hayo laakiin fii haadihi laxda khaflaa ku dhacday iyo jahli ilaahay markaa waxau yidhi toosnaada muuse iyo haaruunow walaa tattabicaanni sabiila aladiina laa yaclamuun kuwaan waxba garanayna waddadooda ha raacina marka wax u dhexeeyaa ma jiro ima alistiqaama walitibaac wa imaa tariiqu aljaahiliina waalhawa imaa in la toosnaado oo la raaco hanuunka iyo xaqa iyo in laga baydho oo dee dariiqii hawada iyo jahliga lagu dhaco yacni had iyo jeer labadaas ayaa ilaahay isbarbar dhigayaa si laynoo tilmaamo inaan xaq iyo baatilka hawada iyo hanuunka wax u dhexeeyo lagu badbaadi karaa aanu jirin imaa haada aw haada walidaalika ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala waxau yidhi isagoo nabiyunaa muxamed sala allahu alayhi wasalam la hadlaya oo amraya waxa uu yidhi rabbi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir allah wuxuu yidhi jala sha'nuh fastaqim kamaa umirt nebi muxamedow u toosnow sida laguu faree laguu amray yacni maaha kamaa turiidu anta wa tahwa adigu sidaa doonaysa ma aha laakiin waa sida lagu amray faalistiqaamatu calaa amri illaahi wa nahyih laa calaa hawa annaas yacni istiqaamadu amarka ilaahay iyo nahyigiisay ku sugan tahay laakiin ahwaa'u nnaas ma aha markaa nebi moxamed isagoo nebiyullaahi moxameda sala allahu calayhi wasalam khayru nnaas ayaa la yidhi kamaa umirta si laynoo dareensiiyo ana alistiqaamata calaa xasabi alamri wannahyi laa calaa xasabi alhawa in istiqaamadu ay ku salaysan tahay uun sida layna amray oo amarka iyo nahyiga la raacayo waxaa nabiga markaa lagu yidhi fastaqim kamaa umirta nebi moxamedow waxaad u toosnaataa sida laguu amray adiga iyo inta ku raacdee toobad keentay walaa tadqaw hana xadgudbina adduqyaan huwa mujaawasatu alxad yacni xuduuddii shariicada in laga gudbo laga tallaabo marka allah wuxuu yidhi hana xadgudbina waayo innahu bimaa tacmaluuna basiir waayo ilaahay waxaad samaynaysaan wuu idin arkayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin arkayaa aayaadka waxaa loogu khatimaa basiir samiic caliim wuu idin maqlayaa wuu idin arkayaa wuu idin og yahay waxaa ku jira macna tahdiid iyo goodi oo mar hadduu alla idin arkayo idin maqlayo idin og yahay dee yujaaziikum bimaa tacmaluun abaalkiinuu idinka waraabinayaa oo wuxuu idinku abaal marinayaa waxaad samaynaysaan oo khayr haddaad samaysaanna dee wuu idinku abaal marinayaa ajar iyo wanaag shar haddaad samaysaanna dee cuquubo iyo cadaab ayaa kala kulmaysaan aayaddani waa aayaadkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kaga cirraysiiyey qabla almashiib isagoon xilligii cirrada gaadhin waa aayaadkii kaga cirraysiiyey fastaqim kamaa umirta waxaana taasi tusinaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu dareenkiisa iyo shucuurkiisu ahaa maca alqur'aan oo qur'aanka uu la noolaa yacni macnihiisa innaka in fara badan naqra'u alqur'aana walaa nafqahu yacni qur-aanka waynu akhriyaynaa mana fahmaynaa in fara badan maqsadka iyo muraadka ama ujeeddada qur-aanka loo soo dejiyeyna waa liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab waa si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan tadabburka waxaa la yidhaha waa nadarun bacda nadar waa aragti aragti ka dambayso lagu celceliyo oo laysdul taago looguna waantoobo waxaana la yidhaahdaa tafakurku waa thamaratu tadabbur yacni waxaan u jeedaa altadakur waa thamaratu tadabbur yacni altadakur in lagu waantoobo qur-aankii wax lagu qaato oo amarkiisii la qaato nahyigiisii laga tago xuduuddiisii la dhowro la ilaaliyo waxay ka dhalanaysaa marka hore in la tadabburay oo loo fiirsaday horta waxa la akhriyayo laakiin haddaan marka horeba la tadabburin la tadakuri maayo oo wax la qaadan maayo waxaa la waantoobayaa marka loo fiirsado u fiirsashaduna waxay imanaysaa marka macaanidii qur'aanka yacni la garanaya qur'aanku kuu dhandhamayo muxuu ku amrayaa maxaase uu kuu diidayaa maanta haddii luqo aanad garanayn lagugula hadlo oo lagu yidhaahdo maxaa kaaga baxay maxaad ka kororhsatay waxaad ku jawaabaysaa maxaan kororhsadaa maxaa iiga bixi maba garanaye leanna waa luqa aanad garanayn laakiin luqa aad garanaysa haddii lagugula hadlo oo lagu weydiiyo waxaad odhanaysaa waxaa iyo waxaasaa iiga baxay waxa ayaan darra maanta khaalibulmuslimiin in qur'aankii ilaahay u soo dejiyey ee ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin inaanay luqadii carabiga ahayd ee uu ku soo degayna aanay garanayn qur'aanka ay akriyayaanna xuruuftiisa mooye xuduuddiisa iyo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa aanay garanayn oo ay ka dhigan tahay dee qof luqa aan aanu garanayn lagula hadlayo ilan qur'aanku waa bilisaanin carabiyin mubiin idan ikhwaanii fillaah waxaa laynooga baahan yahay inaynu la nimaadno alitibaac oo kitaabka iyo sunnada aynu ku toosnaano aynu ku sugnaano nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiidkii xadiidu lcirbaad ibni saariya inuu yidhi wacadanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama mawcidatan baliiqa wajilat minha alquluubu wadarifat minha alcuyuun faqulnaa yaa rasuula allahi kaannaha mawcidatu muwadicin faawsinaa qaala uusiikum bitaqwa allahi walsamci waltaaca wain ta'amara calaykum cabdun xabashiy hada alxadiid waxa uu saxaabigaasi leeyahay nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uuna waaniye waano aad iyo aad u xeel dheer waanadaasoo qalbiyadu ay ka gilgisheen oo ka cabsadeen indhuhuna ay ka ilmeeyeen waayo saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen dad nusuustu ay saamaynayso ta'hiir iyo raad ay ku leedahay oo marka allah iyo rasuulkiisa la xasuusiyo xasuusanayo waantoobaya oo xaalkoodu isbeddelayo oo iimaan kororhsanaya markaa waxau yidhi waana culus oo qalbigii ka cabsooday indhihiina ay ka ilmeeyeen ayaa nebi moxamedna waaniyey salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxau yidhi markaa waxaanu idhi rasuulkii allow waxaad moodaa wacdigan iyo waanadan midna qofna sii sagootinaya oo naga tegaya waanadiisii ayaad moodaa macnaha waxay u eg tahay inaad naga sii socotood naga tegase bal hadda noo sii dardaaran waxa u idhi uusiikum bitaqwa allaahi wasamci waltaaca waxaan idinkula dardaarmayaa haddaad saxaabadaydii tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo inaad ismaqashaan ood addeecdaan walow addoon xabashiihiba madaxa idiin noqdee arshadahum awalan ilaa maa fiihi salaaxu diinihim wa aakhiratihim huma arshadahum haaniyan ilaa maa fiihi salaaxu dunyaahu marka hore waxa uu ku hanuuniyey nebigu oo ku tawjiihiyey wixii diintoodu iyo aakhiradoodu ay ku hagaagayso taqwa allaah ah wa amru alaakhira wuxuu kuugu hagaagayo dee inaad ilaahay ka cabsooto haddii kale cadaab baa aakhire kugu sugaya dabeed wuxuu u raaciyey aakhiradooda dambena waxay ku hagaagayso waxaan u jeedaa adduunyadooda ay joogaan markaana waxay ku hagaagayso arrinka adduunyadoodu oo inay kala dambayn iyo ismaqal ay yeeshaan oo macnaha ummaddu madaxdooda haddaanay ka dambayn oo kala dambayn iyo ismaqal aanu jirin dee adduunyadu islaaxi mayso maanta wa idinka arkay waxaa rabiiculcarabi lagu magacaabo waa shitaaulcarabi malaha in loo bixiyaa munaasab ahayde yacni waad og tihiin waddamadii muslimiinta ilan gaaladu dee intaa way u xadhig maleegayaana wayamkuruun wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin laakiin iyagu dee waxay rabaan inay in la baaba-a uuna waxa weeyaan buldaanulmuslimiin aanay waxba ka hadhin marka waxaa dhacday maanta in badan oo waddamada muslimiinta ka mid ah ood og tihiin waddamada ama duwalka carbeed qaar ka mid a markii waxa weeyaan waddamadooda kala dambayntii ay ka luntay ee mudaharaad iyo isdhexyaac iyo waddooyinka iyo laamiyadoo laystubo la fadhiisto yacni markay dhacday maa hiya natiija inay waddamadii burburaan in mumtalakaadkii iyo hantidii caamka ahayd ay baaba'do in waxa weeyaan nufuustii muslimiinta ee qaaliga ahayd waayo dhiigga muslimkii rakhiis maaha waa qaali yacni lagu daadiyo shawaaricdii iyo waddooyinka waxyaabahaas oo dhan ayaa dhacay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay is yidhaahdaan caatifad iyo xamaasaddu marka ay qaado yacni kullunaa dhammaantan waynu jecellahay in islaamku guulaysto oo calankiisa la kor yeelo oo kitaabka alla laysku xukumo waa arrin wanaagsan laakiin awalan maanta thawraadka jira maxaa shariicada iyo kitaabka ilaahay uga soo hagaagay masar ma kitaabkii ilahay baa lagu xukumay libiya ma shariicadii islaamka iyo sunnadii nebiga ayaa lagu xukumay tunis maxaa ka soo kordhay yacni waaqica marka loo yimaado awalan dee horta shareeca islaam ama diintii waxay ka dheefto uga soo kordhay ma jiro hada awalan thaaniyan haddaad in fara badan eegto waxaan damaar iyo dumis iyo baaba ahayn kamay dhaxlin taa markaa waxaan uga jeedaa yacni waxa weeyaan had iyo jeer fawdada iyo dadka in la kiciyo oo shucuubta iyo madaxdooda ay iska hor yimaadaan oo natiijadu ay noqoto dagaal iyo dil iyo dhac waata maanta caalamul islaami meelo fara badan haysata waana arrimaha keensanaya inaan burbur iyo baaba mooye khayr aan laga dhaxlin oo aan laga dheefin calaa kullin waxaan uga jeedaa wasamci wataaca wain ta'amara calaykum cabdun xabashiy rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam hadalkiisu waa xaq yacni waxa uu yidhi markii uu cabsida ilaahay u dardaarmay nebigu saxaabadiisa wuxuu raaciyey inaad ismaqashaan oo is addeecdaan ayaan idin amrayaa oo idin dardaarmayaa walow addoon xabashiina madaxa idiin noqdee macnaa daalik in shucuubta iyo mujtamacaadka muslimiinta iyo madaxdooda hoggaanka u haysaa inay kala dambayn iyo amar qaadasho ay yeeshaan oo waxa weeyaan iqaamatulxuduud iyo nidaamka iyo maamulka iyo xukumka dee hoggaanka iyo xukaamta ayaa leh dadka shucuubta iyo mujtamacaadka ku hoos noolina waxa weeyaan samcigii iyo daacadii filmacruuf oo dee munkaraad hadduu wareegto kusoo saaro wax sharciga ilaahay khilaafsan dee la maqli maayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama ataacatu fi lmacruuf haddii munkar iyo xumaan laysfaro falaa samca walaa taaca markaa samcina ma jiro taacana ma jirto oo ilaahay in la caasiyo makhluuq laguma adeeco laakiin waxaa loo jeedaa wixii macruuf iyo wanaaga in laysku adeeco oo lagu kala dambeeyo walaalayaal halkaynu xadiidka uga gol lahay inaynu uga soconnay maynaan gaadhin rasuulku waxa uu ku yidhi gebagabadiiyo khaatimada xadiidka fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kahiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidcah wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxaad laasimtaan oo ku dhegtaan sunnadayda laasima وعليكم waa ismu ficil amar bimacna ilzamu waa ismu ficil amar macnihiisu uu yahay ilzamu ku dhega oo laazima sunnadeeda ayaa rasuulku yihi sal alla alay slam iyo khulafaa raashidiinta sunnadooda abubakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliy cadafka lagu cadfay sunnada khulafada sunnada rasuulkuna waa cadfu tafsiir uun macnaha waxay sii qeexaysaayoo sii caddaynaysaa uun sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam fa innahum lam yacmaluu ilaa bisunnati nabiyi sala allahu calayhi wasalam waayo khulafadu kumay dhaqmin ilaa sunnadii rasuulkooda mooyaane dee sunno kaloo iyagu samaysteen may jirin marka waxa laysku cadfay ma aha inay muqaayaro tusinayso laba sunno oo isbarbar socda ma aha ee waa sunnadii rasuulka lafteedii unbaa lasii qeexoo laleeyahay waatay khulafaa'u raashidiintu ku toosnaayeen ee ay ku sugnaayeen nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiidka aakhirkiisa markaa uu ku yidhi waxaad iska ilaalisaan arrimaha diinta lagu soo kordhiye lagu soo dariyo iska ilaaliya waayo wax kastoo diinta lagu soo kordhiyaa waa bidco bidco welibana waa baadi baadi kastana ma'aalkeediiyo cidhibteeda dambe waa finnaar maanta xisbiyaadka dadka qaarkood ay calanka u sidaan ee ay buunbuuniyaan yacni waxa weeyaan laysa calayha amrullaahi wa rasuulih wax ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku sugan yahay ma aha ama ha noqdaan axsaab siyaasiya oo dunyawi ah oo ku loolamaya kuraasida ama ha noqdaan axsaab dacawiya oo diini ah oo la dacwada ayaannu isu urursannay waayo dacwada rasuulku sala allahu calayhi wasalam uma baahna taxasubaad iyo jamaacaad ummadda islaamka lagu kala geeyo uma baahna nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa qaar ka midii marka ay ku dhaceen wax tusinaya jaahiliya inay isugu baaqaan wixii jaahiliyadii hore ay isugu baaqi jireen oo nooc yacni qabyaalad nin walba qabiilkiisii inuu u baaqdo macnahaasoo kale markii ay ka dhaceen saxaabada qaarkood nebigu maxaa uu ku yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fa innaha muntina wixii jaahiliyadii hore isugu baaqan jirtay ayaad maanta isugu baaqaysaan yaa lal ansaar yaa lal muhaajiriin isaga taga waa wax urayee xaqiiqadu waxa ay tahay in maanta xisbiyaad la ysugu baaqdo ama ha noqdaan kuwa maadiga ah ee siyaasiga ah ee dunyawiga ah ama ha noqdaan kuwa diiniga ee dacawiga ahe kulluhaa waa baatila waana muxdatha wa kullu bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi nebigu tan hadduu yidhi dacuuhaa fa innahaa muntina xisbiyadaa uga mudan in la yidhaahdo oo iyada lafteedu yacni ka liidata oo yacni ka fool xun waana in la yidhahda dacuuha fa inaha muntina rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo uu yidhi taraktu fiikum amrayn maa in tamasaktum bihimaa lan tadiluu bacdii abada kitaab allahi wa sunnatii waxaan dhexdiinna kaga tegay laba arrin oo haddii aad cuskataan weligay dabaday aydaan hallaabayn waa kitaabka alleh iyo sunnadayda sala allahu calayhi wasalam ayaa rasuulku yidhi calayhi afdal asalaatu wassalaam ikhwaani fillaah haddii aan halkaa kaga baxo nusuusta aayaadka iyo bacdul axaadiid ee tilmaamaya altamasuku bilkitaabi waasunna oo tiro badan oon la koobi karayn bal aynu soo qaadanno amhila iyo namaadij ama tusaalayaal tusinaya siday saxaabada ay waxa weeyaan sunnada ugu sugnaayeene itibaaca ay ugu dadaali jireen ibtidaacana ay uga fogaayeen bacdu alamhila nebigu sala allahu calayhi wasalam uu bixinayo iyo tusaalayaal qaarkood oo saxaabada rasuulka ka dhacay ridwaanullaahi calayh bal aynu tilmaano xadiidu lbaraa'i bni caazib fii saxiixi albukhaari nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabigaa wuxuu baray ducada ama adkaaru nowm ducada lagu seexdo habeenkii oo wuxuu baray inuu habeenkii ku ducaysto marka uu seexanayo allahuma inii aslamtu wajhii ilayk wa fawadtu amrii ilayk wa alja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt wa binabiyika aladii arsalt nabigu sala allahu calayhi wasalam saxaabigaa wuxuu ku yidhi habeenkii marka aad furaashkaaga u hoyana si aad seexanayso awalan fatawada' wuduu'aka lisalaa horta sidaad salaada ugu soo weyse qaadan jirtoo kale usoo weysayso uma adajic calaa shiqika alayman dabeed dhinacaaga midig u jiibso dabeed waxaad akhridaa ducadan waxa uu nebigu yidhi wajcalhunna aakhira maa tatakalamu bih waxaanad ka yeeshaa waxa ugu dambeeyeed ku hadasha hadalkaaga sheekaha ka dambaysiin ku seexo fa in midta midta cala alfitra haddaad sidaa habeenkaa ku dhimato waxaad ku dhimanaysaa adoo sunnadii iyo hadigii nebiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam ducadaas markuu nebigu u akhriyey baraa ibnu caazib ayaa baraa ibnu caazib ku soo celiyey si uu u xafido ducadii rasuulka sal alla alay slam markaasaa markuu marayey aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta ayaa waxa uu yidhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wa rasuulika aladii arsalta markaasuu rasuulku yidhi laa wa nabiyika aladii arsalta baraa ibnu caazib laba lafdi buu isku bedelay nebi iyo rasuul waarasuul huwa rasuulun wa huwa nabiyun fii nafsi alwaqt waa rasuul waana nebi mana kala foga dee diintu haddii caqli iyo hawe lagu miisaamayana qofku wuxuuis odhan lahaa oo maxaa farqi u dhexeeya waa nebi waana rasuul inuu yidhaha wa nabiyika aladii arsalta iyo inuu yidhaha wa rasuulika aladii arsalta laakiin maadaama ana addiina itibaacun la ibtidaac maadaama diintu itibaacay taho ibtidaacanay ahayn sida loo yidhi lafdigani waa cibaado laynagu addoonsadee sidii waa inaad waxba ka bedelin markaasaa uu yidhi laa wa nabiyika aladii arsalta waa tusaale nebigu ku bixiyey sida diintu u tahay itibaac xataa erey erey kale inaan lagu bedelayn xataa hadday isku macno yihiin ama ay isku dhow yihiin waxaa kaloo ka sugnaaday xadiidu naafic can ibni cumar ana rajulan catisa ilaa janbi ibni cumar nin ayaa cabdillaahi bni cumar agtiisa ku hindhisooday fa qaala alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaah ninku wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahadlay wasalaamu calaa rasuuli illaah yacni rasuulkiina waa ku salliyey ilaahayna waa mahadiyey markuu hindhisay ibnu cumar wuxuu yidhi wa ana aquulu alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaah walaysa haakada callamanaa rasuulu llah callamanaa rasuulu llahi an naquul alxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxa uu ihi ibnu cumar aniguna waan leeyahay alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illah macnaha dee ma diidani salliga iyo mahadda midna laakiin wuxuu yidhi mawdican meeshan goobtan markaanu joogno ama qofku uu hindhisoodo rasuulku nama barin inaannu isaga ku sallino laakiin wuxuuna baray rasuulku mawdicaas inaannu rabbi mahadinno oo alxamdu lilah nidhaahno waa tusaale tusinaya cala alitibaac haddii kale qofku wuxuu odhan lahaa maxaa ka macnaa dee rasuulkaan ku salliyey waa khalad waxyaabaha bidaca idaafiga ah ayaa ugu fara badan bidaca ummadda ku dhex faafay yacni waxay u qaybsamaan bidac xaqiiqiya iyo bidac idaafi ah albidac alxaqiiqiya waa almamnuucatu biasliha wa wasfiha ta aan sal iyo raadiinta ku lahayn asaaskeeda iyo hay-addeeda iyo qaabkeeda iyo wasfigeedaba laakiin albidac alidaafiya waxaa la yidhaahdaa shayga asaaskiisu diinta uu sal ku leeyahay laakiin wakhtiga ama tirada ama zamanka ama makaanka ama qaabka loo samaynayo lasoo kordhiyo o lasoo cusboonaysiiyey oo waxaa la yidhaha waa almashruucatu biasliha almamnuucatu biwasfiha waa ta asalkeedu mashruuca laakiin hay-adan ama wasfigan aad u gudanaysaa mamnuucu yahay tusaale ahaan dikrullah waa mashruuc yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu laha dikran kahiira ilahay in la xuso waa mashruuc laakiin xuskii haddaad u samayso tiro haddaad ku qaydo aan ilaah iyo rasuulkiisu aanay ku qaydin ama wakhti aad ku qaydo ilaah iyo rasuulkiisu aanay ku qaydin ama meel aad ku qaydo ilaah iyo rasuulkiisu aanay ku qaydin ila itibaacu shay walba halkiisii waa in loo daayee haddaad xagga xilliga ama goobta ama tirada ama cadadka aad wax ku soo kordhiso bidcay noqonaysaa laakiin nooca la yidhahda albidca alidaafiya waa sida suufiyadu maalan qofka wardi baa la siinaya waxaa la odhanayaa aroortii waxa weeyaan subxaan allah intaasoo jeer dhe laa ilaha illa allahu intaasoo jeer dhe yacni tiro go-an baa la siinayaa iminka salaadda markaynu ka baxno dee tiro go-an baa nebigu ina amray sala allahu calayhi wasalam inaynu subxaana allahi walxamdu lilaahi wallahu akbar inaynu idhaahno yacni mid walba saddex iyo soddon jeer marka boqolaadna aynu ku khatinno laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir tiradaas nebigaa inoo yacni jideeyey oo waa sunne laakiin haddaynu ana saddex iyo soddon inaguma fille afartan ha la gaadhsiiyo intaas ziyaadadaa bidco idaafiya ah waayo tirada waa inaad dhaafin calaa kullin waxa weeyaan dee salliga iyo salaamta nebigu waa sunna waana mashruuc laakiin wuxuu bidco ku noqonayaa goobtan marka qofku hindhisoodo inaad nebiga ku sallidaa waa bidca idaafiya xaalatul yacni markaad hindhisooto waxaanay u noqotay dee markaa waxaa lagu yidhi ilaahay mahadi ee nebiga ku salli laguma odhan kadalika xadiidu jaabir ibni zayd asaxiix cabdillaahi ibnu cabbaas ayaa wuxuu arkay mucaawiyo kacbada dawaafaya oo yastalimu alarkaana kullaha kacbadu afar rukun ama afar tiir bay leedahay waa murabbac markaa afartii rukun mid walba isagoo salaamayuu arkay mucaawiye markaasuu ibnu cabbaas ku yidhi lima tastalimu haadayni ruknayn walam yakun innabiyu sala allahu calayhi wasalam yastalimuhumaa maxaad labadaa rukni u salaamaysaa nebigu ma salaami jirine rasuulku waxa uu salaami jiray uun ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka labadaa rukni ayuunbuu salaami jiray oo ruknulyamaaniga sunnadiisu isaga waxa weeyaan midigta in lagu salaamo haddii aad gacanta midig la gaadhi weydo lamana dhunkanaya ee waa lagu salaamaya waa lagu taabanaya uun markaad midigta haddaad la gaadho waad ku masaxaysaa laakiin haddaad ruknulyamaaniga midigta la gaadhi weydo ishaaro iyo wax kale ma leh waad iska dhaafaysaa xajarul aswadkana sunnadiisu waa inaad dhunkato haddaad afkii la gaadhi weydo gacanta aad la gaadho aad gacantaada ku salaantood gacantii dhunkato haddaad shay kale oo dheer oo bakoorad iyo uliya wax lamida aad ku gaadho shaygii aad dhunkato intaba haddaad weydo inaad intaad saa u salaanto allahu akbar aad iska dhaaftood ishaarto macnaha xajarul aswadku ruknulyamaaniga isagu wuxuu kaga duwan yahay isagu ishaare ayuu leeyahy haddii salaanta iyo dhunkashada aad waxba la gaadhi weydo dee tushiiru ilayh waad ishaaraysaa laakiin ruknulyamaanigu isagu ishaare ma lehe midigta haddaad la gaadhana waad ku salaamay haddii kalena waad iska dhaafay calaa kullin waxa uu ku yidhi ibnu cabbaas mucaawiye nebiga waxaa ka sugnaaday salaanta labada ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka labadan kale maxaad u salaamaysaa mucaawiye wuxuu ku yidhi laysa shay-un min albeyti mahjuura war kacbada wax laga tegayo oo laga haajirayaa kuma jira iska dhaaf buu yidhi meel walba waanu dhunkananaay waayo kacbadoo dhammi waa wada yacni waa la wada tacdiiminaya oo la wada karaamaynayaa buu yidhi ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay kudaysho wanaagsan baa idiinku sugan ayaa allaah yidhi rasuulkuna ma dhunkan jirin riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mucaawiya inuu usoo joogsaduu yidhi sadaqta markii uu aayaddaa ku akhriyey waayo dee hujraanulbeyt ma aha in waxa weeyaan halkuu rasuulku dhunkadayna la dhunkado halkuu dhaafayna la dhaafaa hajri beytka laga hijroonaya ma aha waayo kayfa tahjur wa anta tatuufu bilbeyt sideed ka beytka uga hijroonaysaa waabaad ku dawaafaysaaye waayo nin ka hijrooday kuma dawaafo laakiin waxa weeyaan in halkii uu rasuulku dhunkadayna aada dhunkato halkii aan u dhunkane u dhaafayna aada iska dhaafto waxay tusaale u tahay itibaac walidaalika cabdullaahi bnu cumar ibnu lkhadaab radia allahu canhu wa ardaah ibnu cumar xajarul aswadka isagoo dhunkanaya ayuu yihi wallaahi inii la aclamu anaka xajarun laa taduru walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yuqabiluka maa qabaltuk wallaahi wuxuu yidhi waan garanayaa dhagaxyaho inaad dhib iyo dheef midna lahayn haddaanan ku arag rasuulkii ilaahay oo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen macnaa daalika waa itibaac waana la amruun sidan inaannu samayno laakiin waan ogahay xajar yahow adigu dhib iyo dheef midna inaanad lahayn laakiin tadbiiqu sunnati rasuuliillaah ayaan kuu dhunkanaya waa itibaac haddaanay itibaac ahayn ruuxu wuxuu isweydiin lahaa yacni xajarun bimakkata yuqabal wa xajarun bimina yurma kayfa daak yacni dhagaxa maka yaalana waa la dhunkanaya oo waa la karaamaynayaa dhagaxa mina yaalana waa la tuurayaa oo sabca xasayaad ayaa lagu dhufanayaa wa haadaa xajar wa haadaa xajar leesh yacni hadday hawe iyo diintu caqli tahay maxaa kana loo tuurayaa kana loo dhunkanaya laakiin jawaabtu waxay tahay ana addiina itibaacun la btidaac in diintu itibaacay tahay wadda la marayo lagu dayanaya uun ibtidaac iyo wax la samaysanaya si aanay ahayn walidaalik ka dhunkada layna yidhi waynu dhunkanaynaa itibaacan ka tuura layna yidhina waynu tuuraynaa itibaacan hawo iyo ra'yina kala hor iman mayna naqliga walidaalik yacni qofku markuu hindhiso xataa inuu yidhaha dee alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo uu sifaadka ilaahay tiriyo dee mashruuc maaha mashruucu waa inuu ilaahay mahadiyo alxamdu lilah unuu yidhaahdo idaa caطisa faxamid allah alxamdu lilah inaad tidhaahdo wey kadalika cuntadii markaad cunayso bismi illaah weeyaan itibaac iyo sunnadu maaha xataa inaad alraxmaan araxiim raaciso limaada waayo nebigu wuxuu yidhi xadiidkii yaa ghulaam sami illaah ilaahay magacow awsaaftiisa tiri ma odhan iyo asmaadiisa laakiin sami illaah sami illaahna waxay ku rumoobaysaa bismi illaah waxaa sii caddaynaysa riwaayada kale qul bismi illaah ma odhan qul bismi illaahi araxmaan araxiim yacni diintu waa itibaac qofku wuxuu is odhan lahaa maxaa ka macnaa bismi illaahi araxmaan araxiim iyo bismi illaahi waa isla halkii un waxaa ka macnaa wixii ka macna ahaa laa wanabiyika aladii arsalta muu iska yidhaahdo warasuulika aladii arsalt yacni ma bannaana lafdi in lafdi lagu bedelo ama lafdi lasoo kordhiyo isagoon dhibaato lahayn laakiin mawdica iyo meeshu aanay meeshiisii ahayn ma bannaana ikhwaanii fillaah qodobkaas haddii aan kaga baxo alitibaac waxaan raacinayaa alistijaabatu liamri illahi wa rasuulih ikhwaanii fillaah waxaynu nahay dad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu nicmeeyey kitaabka iyo sunnada laakiin kitaabka iyo sunnadu nin walba afka waan raacayaa oo waan ajiibayaa oo waan u dheganuglaanayaa awaamirtiiyo nawaahida waa kelmad u sahlan inuu yidhaahdo laakiin imtixaanku wuxuu imanayaa lagu kala baxayaa cinda alcamal imtixaanku wuxuu imanayaa marka ay kaa hor yimaadaan waxyaaba hawadaada iyo naftaada aan waafaqsanayn ood isleedahay maa sidan laga dhigo almustajiibu liamri illahi wa rasuulih waa ka u dhega nugul tawjiihaadka rabbaanigaa iyo nusuusta shariicada walow khaalafat hawaah hawadiisa haba khilaafto oo ha ka hor timaado istijaabadu waa sifada yacnii ka mid a khasaa'ista ugu muhiimsanee mu'miniintu ay keyrkood kaga soocan yihiin waayo qadiyadda in la maqlo wacdiga iyo waanadoo la dhegaysto waxay nala wadaaga jamiicu tawaa'if munaafiqu wax uu dhegaysanayaa gaalku wuu dhegaysanayaa mu'minku wuu dhegaysanayaa laakiin miisada mu'minku uu dheer yahay dadka kale iyo asnaafta kale waa adaaca wuxuu maqlay inuu adeecayo macnaha ku dhaqmayo oo uu fulinayo ilaahay waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum kuwa iimaanka laga helayow allah iyo rasuulkiisa ajiiba oo yeela markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya waxauu rabbi tilmaamay xayaatu lquluub nolosha qalbiga iyo ruuxdu inay ku jirto fi listijaabati liamri illahi wa rasuulih waxaanu allah inoogu yeedhay magac laysugu yeedho kii ugu sharafta badnaa oo bismi liimaana yaa ayuha aladiina aamanuu ibnu mascuud waxa uu yidhi idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu faarcihaa samcak fainamaa huwa khayrun tu'maru bih aw sharun tunhaa canh haddaad maqasho ilaahay oo kuugu yeedhaya yaa ayuha aladiina aamanuu meel ka soo socoto istaag oo u dhag raarici oo dareenkaaga iyo dhagahaaga soo jeedi waayo ama waa khayr lagu amrayo ama waa shar lagu diidayo waxaa kaloo rabbi yidhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih waataquu allaha ina allaha samiicun caliim ilaahay markuu aayadda hore ku amray istijaabada istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum yeela alla iyo rasuulkiisa markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya ee layna dareensiiye nololiba inay tahay ta ku dhisan istijaabada waana xaqiiqo jirta eh waayo qofka aan mustajiibka ahayni werwer iyo walbahaar ayuu ku nool yahay oo habeenkii waxaa laga yaabaa inaanu seexan laakina almu'min almustajiib lilaahi wa rasuulih waxa uu seexanayaa murtaaxa alqalbi mudma'ina albaal isagoo xasiloon oo deggan oo waxa weeyaan murtaaxa ayuu seexanaya aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub waxau rabbi aayaddanna kale ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih kuwa iimaanka laga helayo allah iyo rasuulkiisa waxba ha kala hormarinoo ha ka horraysiinina waxay culimmada luqadu yidhaahdeen xudifa almafcuulu haahunaa liyufiida alcumuum mafcuulkii oo wixii la hormarin lahaa ah waxaa loo jaray si uu u faa'iideeyo cumuum yacni si u caam yeelo shay kastoy suurtagal tahay in alla iyo rasuulkiisa lagala hormaro leanna lama odhan shaygaa ilaahay ha kala hormarina lama odhan shay mucayana waa la xadfay si ay caam u noqoto u noqoto waxbaba ilaahay ha kala horaynina laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulihi waataquu llah ilaahay ka cabsada ina allaha samiicun caliim haadihi alaaya sababulwuruudkeedu ama sababta ay ku soo degtay kamaa fi lbukhaari waxay ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa u yimid wafdu bani tamiim markaasaa wafdigii abubakar iyo cumar laba hadal oo is iskhilaafsan ayaa ay ka yidhaahdeen oo midna waxau yidhi rasuulkii allow waxaad wafdiga madax uga dhigtaa qaacqaac ibni macbad midna wuxuu yidhi aqrac ibni xaabis markaasaa abubakar cumar ku yidhi maa aradta ilaa khilaafi cumarow inaad ikhilaafta mooye wax kale uma jeedid markaasuu cumarna ugu jawaabay maa aradtu khilaafak maya khilaafkaaga dooni maayo fa tamaarayaa xata irtafacad aswaatuhumaa way murmeenoo abubakar iyo cumar hadalkiibay isku celceliyeen ilaa codkoodii uu koru qaadmay oo dhawaqoodii la maqlay fanaزlat hadihi اlaaya ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih ikhwaanii fi llah haddii mas'aladaa ay isku celiyeen abubakar iyo cumar aayaddaasi ku soo degtay maxaad u malaynaysaan maanta qofka waagii baryay iyo gabalkii dhacaba hadh iyo habeenba habeen iyo maalinba qofka kuwaa beriisanaya ku gabaldhacsanaya cala almukhaalafati liamri illahi warasuulih qowlkii ku khilaafaya ficilkii ku khilaafaya camalkii ku khilaafaya caqiidadii ku khilaafaya maxaad u malaynaysa laa shaka ana alamra adhaa wa amar waxaa shaki la-aana inuu arrinku ka dhibaato iyo qadhaadh badan yahay oo dadka muslimiinta maanta masaa'ib fara badan oo ku habsadoo ku dhacay waxa sabab iyo asaas u ah markii ay amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka ay ka jeedsadeen sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo rabbi u yihi jala sha'nuh inamaa kana qowla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna wa ulaa'ika hum almuflixuun waxa uu ahaaday uun mu'miniinta hadalkooda munaasabka ah waxaa la adeegsadaa inamaa oo tusisa cala alxasri waalqasri macnaha wax kalaba maahae hadalkooda mu'miniinta hadalka munaasabkii wuxuu yahay oo keliya marka loogu yeedho alle iyo rasuulkiisu inay kala xukumaan ee la yidhaahda qaala allahu qaala rasuuluh sharcigii ilaahay waa kan marka lagu yidhaahdo waxa hadalkoodu yahay uun an yaquuluu samicnaa wa atacnaa inay isdhiibaan oo ay yidhaahdaan waanu maqalay waananu adeecnay oo waa ku dhaqanno waa ku camal fallay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amraa an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh ruux mu'min ah iyo gabadh mu'minada midna munaasab uma aha uma cunanto uma habboona oo arrin la gudboon oo fiican ma aha qof iimaan leh idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marka allah iyo rasuulkiisu arrin ay gooyaan ay xukumaan inay ikhtiyaar iyo doorasho ka yeeshaan macnaha ruuxa muuminkii laysa mukhtaaran amaama amri illaahi wa rasuulih nin doorasho iyo khiyaar leh ma aha mu'minku marka alle iyo rasuulkiisu arrin ay soo rogaan ee ay xukumaan oo marba haddii lagu yidhaahdo xukumkii ilaahay waa kaa marba haddii lagu yidhaahdo xukumkii rasuulku waa kaa wax ikhtiyaarihi kuuma fura ilaa inaad tidhaahda mooyaane samicnaa wa atacna waayo addoon baa tahay addoonna arrinkiisu waa inqiyaad iyo hoggaansan ilaahay wuxuu u soo dejiyey inuu u hoggaansamo oo aanu hadal ka horkeenin cumar ibnulkhadaab radia allahu canhu wa ardaah hal mithaal haddaynu usoo qaadanno yacnii inqiyaadkii saxaabadii iyo istijaabadoodii cumar ibnulkhadaab ayaa nin u yimid hadalkii buu ku adkeeyey wuxuu yihi hiya bna khadaab fa wallaahi maa tucطiina aljazla walaa taxkumu baynana bilcadl ina khadaabow wallaahi wax wanaagsanna baytulmaalka nagama siisid cadaaladna naguma kala xukuntid waa cumar alfaaruuq aladi idaa salaka fajan salaka ashayطaanu fajan aakhar alfaaruuq aladi faraqa allahu bihi bayna alxaqi waalbaatil cumarkii loogu magac daray faaruuq ee xaq iyo baatilka lagu kala saaray ee haddii uu waddo maro shaydaanku waddada intuu uga baydho mid kale uu qaadi jiray cumarkii cadaaladiisa iyo xukumkiisa la ogaa iyo siiradiisu halkay ku sugnayd ee ay gaadhay ayaa ninkani ku yidhi waxna nama siisay cadaaladna kaamaanaan arag fahama bihi cumar cumar wuxuu ku taamuu ku hamiyey inuu wax gaadhsiiyo markaasaa saxaabigii alxur ibnu qays wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin ilaahay waxa uu yidhi khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waina haada min aljaahiliin ilaahay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniintow dhaafitaan ka qaado dadka curfiga iyo wanaagga far jaahiliintana isaga jeedso ha la ficiltamin waina haada min aljaahiliin kan adiga hadalkaa adag kugu lihina jaahiliintaa ilaahay ka jeedsada yidhi ayuu la jinsiyo uu ka mid yihi cumar ibnu khadaab mowqifkiisii muxuu ahaa ile markii hore wuxuu ku hamiyey inuu waxyeele fa wallaahi maa jaawazahaa cumaru xiina talaaha kaana waqaafan cinda kitaab illah wallaahi inaanu cumar ka tallaabsan oonu ka gudbin aayaddaa markii saxaabigaasi ku dul akhriyey waayo kaana waqaafan cinda kitaab illah waxa uu ahaa cumar mid kitaabka ilaahay sag taaga oon tallaabo la dhaafin idan ma xaalunaa naxnu nafteenna aynu kafad iyo miisaanka soo saaro walaalkaabaad wax isku qabsan kartaa dad kalaad isqabsanaysaan oo khilaaf idin dhex mari karaa mashaakil kalaa kula soo darsi kara noloshaada shaqadaada waddankaaga meesha aad joogto yacni xaaladda noloshu laa tastaqiru calaa xaal waxaa la yidhaha dawaamu lxaali min almuxaal yacni xaaladi inay si un ku sugnaataa waa mustaxiil addunyaa tataqallab wa tatagayar min xaalin ilaa xaal waxyaabo badan baa kula soo darsaya maxaa mowqifkaagu yahay marka shaqadaadii wax ka mid ihi yacni sharcigii ilaahay uu ka hor timaado ama waxa weeyaan halkii aad joogtay ama waxyaabo la xidhiidha ubadkaaga iyo ooridaadii ama wax maslaxadaada iyo naftaada adigu aad danaynaysood rabtay markaad aragto sharcigii inuu ka hor imanayo uu khilaafsan yahi maxaad samaynaysaa ma waxaad odhanaysaa nin la jecel yahay qiil looma waayo wuxuunii baadhbaadh len dadka qaarkood baa xeelad uun raaciya yacni raadiya laabudda min xiila xaaraantuna dee xeeladda kuma xalaalowdo haddaad meel yaroo gaabanuun uga soo wareegto bismin aakhar marka xaalkaagu siduu yahay markaasi waa marka iimaanka qofka la imtixaamayo oo qofka iimaanka mu'minka qawiga ee iimaankiisa uu awoodda leeyahay markaasuu odhanayaa samicnaa wa atacnaa hadda isagoo u arka maslaxadiisi iyo dheeftiisiiyo adduunyo shaygaa inuu ku waayayo laakiin hadduu uga tago irdaa'an lilaah ilahay wuxuu usoo gadaal marinaya wax ka khayr badan man taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran minhu waa shay mujarab ah dadka qaarkood ayaa shaqooyinkoodii waxaa laga dalbay mukhaalafatu amri illaah markaasay si ay shaqada u helaan sameeyeen markaasaa iyadiina laga eriyo aanay kusii jirin markaasaa khasira dunya walaakhira adduunyadiina uu khasaaro halkiina muu sii joogin aakhiradiisiina uu khasaaro mukhaalafatu amri illahi wa rasuulih uu ku dhacay dadka qaarkoodna diintoodii bay ku adkaysteen markaasaa acazahum allah ilaahay ciseeyey oo uu sharfay oo shaqadoodii iyo camalkoodii uu barakeeyey faalcizu bitaacati illah waadullu bimacsiyatih waxaa lagu cisoobaa waa ilaahay taacadiis iyo amarkiisa iyo nahyigiisa in la ilaaliyo waxaa lagu dulloobaana waa mukhaalafada xaqiiqaduna waxay tahay haddii wakhti yaroo kooban muraadkaaga aada hesho bimacsiyati illaah dee intuu sii jiraya ilaa adduunyadu waa ayaamun macduuda xataa haddii laguguba fidneeyo ibtilaa uu kugu dhaco intuu sii jiraya calaa kullin waxaa munaasaba ruuxu marka arrin la soo gudboonaado inuu noqdo kaana waqaafan cinda kitaab illaah cumar siiradiisii uu ku daydo sidaasaa adduunyadaada iyo aakhiradaadaba islaaxeedu uu ku jira wa inna lanaa laalaakhirata waaluulaa adduunyo iyo aakhiraba allah iska leh oo ay gacantiisa ku jirtaa marka adduunyo si aad u hesho ilaahay ha ka cadhaysiin waayo ilaahay bay gacanta ugu jirtaa waxaana laga yaabaa cuquuba inay kaaga dambayso ikhwaanii fillaah iyadoo aad moodo inuu hadalku ila dheeraaday waxaan kusoo gebagabaynayaa nuqdada ugu dambayso a alcilmu waalcamal cilmiga iyo camalkiisa qodobkaas ayaan kusoo gunaanadaya awalan barashada cilmiga shareecadu waa shay diintu qiimihiisa ay aada iyo aada kor ugu qaaday oo nusuus badana ay ka hadashay sharafta iyo fadliga cilmiga in badanna aa maqasheen qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa hu walmalaa'ikatu waululcilmi qaa'ima bilqist laa ilaaha ilaa huwa alcaziizu alxakiim afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulu lalbaab hadihi alaayaat wamaa shaabahaha aayaddaas iyo kuwa la halmaalee la midkii dhammaantood waxay tilmaamayaan sharafta iyo qiimaha cilmiga iyo ehelkiisu ay leeyihiin oo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay marnaba inaanay sinnayn dadka ahlulcilmiga ah ee cilmiga xambaarsan iyo kuwaan waxba garanaynay juhaashiya bal rabbi waxa uu tilmaamay qofka cilmiga lii inuu ka dhigayo qof indhaqabo wax arkaya oo meesha uu maraya ay u muuqato qofka jaahilka ana wuxuu ku tilmaamay qof indhala oo dam ah oo meel uu ku dhacayo bannaan iyo buur aan arkayn oon u jeedin waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay markhaatiga culimmadu inuu maqruun ku yaho uu ku lamaan yahay markhaatiga malaa'igta waana sharafta iyo derajada ay leeyihiin bal xataa xayawaanaadkii ugu liitay ayaa cilmiga ku kala sharaf batay oo ku kala sarreeyey oo alkalbu lmucallam dab yacnii waxa uu cunuu ugaadhsado waa xalaal xataa iyadoon la gowracin waayo waa ay la tobabaray oo ilaahay magaciisa lagu dirayo bismi illaah laakiin ayga aan la tobabarin ugaadha uu soo qabto haddaan naf lagu gaadhin oon la gowricin waa bakti laakiin alkalbu lmucallam marka ilaahay magaciisa lagu diro bismi illaah wuxuu ka dhigan yahay neefkii isamka ilaahay lagu gowracay xataa naf haddaan loogu tegin wuxuu qabtaa waa xalaal ilaahay baana tilmaamay wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma allahi calayh walaalayaal talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga shariicada in la dalbo muslim kasta waa ku waajib mutacayin ku ah iyadoo faralkaasi kifaayi iyo cayn uu u kala kaco oo yacni cibaadaadka farducaynka inagu ah cilmigooduna waa farducayn tusaale ahaan salaadu sow qof walba gaarkiisa uma saaro farducayn ma aha inaad cilmi u yeelataana waa farducayn oo macnaha lagugu cudurdaari maayo haddaad garan weydo kayfa tusalli sidaad u tukan lahayd laakiin acmaasha ama cibaadaadka aan fardu caynka inagu ahaynee fardu kifaayaha ah waxa weeyaan dee cilmigoodiina waa farad kifaa'iah oo waxa weeyaan cilmigii mawaariidka iyo dhaxalka iyo waxa weeyaan jihaadkii haddaanu mutacayin noqon yacni inaad cilmi u yeelataa dee waa fardu kifaaya fardu kifaayana waxaa looga jeedaa waxa ummadda qayb ka mid ii hadday ku qumto ay la timaado intii kale aanay ku dambaabayn ayaa fardu kifaayo laydhaa waa wax ummadda majmuuc ahaan guud ahaan looga wada rabo laakiin qayb haddii laga helo intii kale uu ka dhacayo haddii cidba aanay ku qumin oo laga wada tagana la wada dambaabayo laakiin farducaynku waa waxa shaksi kasta gaar ahaantiisa looga rabo ayaa laydhaa waa farducayn ikhwaanii fillaah haddaba cilmiga qiimahaa leh waxa uu qiimo ku yeelanayaa camal iyo dhaqan yahtifu alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila artaxal cilmigu waxa uu yeedhaa camalfal hadduu waayo wuu isaga guurayaa qofka salafkuna waxay odhan jireen idaa aradta xifda alxadiidi facmal bih xadiidka inaad xambaarta haddaad doontood xafiddo ku camal fal maanta naftaada u fiirso xadiidka aad ku dhaqanteed ku camal fasho iyo kaanad ku camal falin isku si maskaxdaada uguma sugna kaad ku camal fashay weligaa iloobi mayse idan laabudda min alcamal haddii kale waxay nagu dhacaysa wixii lagu ceebeeyey ahlulkitaab ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun oo ay waxa weeyaan ummaddii muslimiinta aydna soo hoosgelayaan waxa uu rabbi yidhi ma waxaad faraysaan dadka samafalka iyo wanaagga miyaa faraysaan idinkoo kitaabkii akhriyaya naftiinnina miyaad iloobaysaanoo macnaha idinku kuma camal falaysaan miyaa miyaydaan caqli iyo garasho lahayn macnaha waxaa lagu ceebeeyey inay iyagoo kitaabkii akhriyaya ay dadkii wanaagga u sheegaan iyagiina aanay ku dhaqmin oo aanay ku camal falin mathalu aladiina xumiluu tawraata huma lam yaxmiluuha ka mathali alximaari yaxmilu asfaara ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay in kuwii tawraad loo xambaariyey layidhi ku camal fala ee aan xambaarin macnaha aan lam yacmaluu bimaa fiiha wixii ku yaallay tawraad aan ku toosnaan een ku dhaqmini inay la mid yihiin ka mathali alximaari yaxmilu asfaara sidii dameer kutubsida macnaha waxaa lagu mathelo tusaale looga dhigay towraad oo la yidhi ku toosnaada markay ku toosnaan waayeen iyagoo garanayoo dhigtay inay ka dhigan yihiin dameer kutub saaran macnaha dameerka dee haddaad kutub ku rarto iyo haddaad dhagaxaan saarto iyo haddaad looxaan u xambaariso isagaba u culaysuun wax kaluu ka dheefayaa ma jirto waxaa mathalkaasi ku rumoobayaa ninka cilmiga bartay een ku camal falini waa dameerkaa kutubta la saaray imaamu shinqiiti fii adwaa'i albayaan aayaddaa tafsiirkeeda haddaad uga noqotaan wuxuu odhanayaa aayaddani waa waxyaabaha ugu cabsida badan ee calaa xamalati alcilmi wa tala- wa tullaabihi dadka cilmiga xambaarsan ee culimada ah iyo dadka cilmiga dalbaya ee dalabada ah aayadda ugu cabsida badan ee looga cabsoonayo waxa weeyaan aayaddaas waxay ka mid tahay aayaadka loogu cabsida badan yahay inay ku rumowdo macnaha qofkii dee hadduu ku dhaqmi waayo waxa uu noqonayaa ka mathali alximaar yaxmilu asfaara kaba sii daran waxaa lagu mahelay hadduu ku dhaqmi waayo ka mathali lkalb watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alard wattabaca hawaah famahaluhu kamathali lkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath dalika mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun waxa allahu yidhi waxaad ku dul akhridaa nebi moxamedow oo dadka uga qisootaa kaanu aayaadka iyaga siinay warkiisa u sheeg si ay ugu waantoobaanay wax ugu qaataan kaasoo fansalakha minha ka siibtay aayaadkii aanu siinay salkhiga yacni neefka marka haragga laga siibo waa salkhi neefka adhiga marka la gowraco haragga gebigiisaba laga siibo waxaa kaloo salkhi la yidhaahdaa maska ama abeesadu muddo markay joogaan waxaa la yidhaha way xuub siibtaan xuubka way w- dee gebigiisa way ka dhex baxaan oo xuubkii iyo qubkii sare ayay ka dhex baxayaan xuub siibad marka waxaa lagu mathalay sida abeesada ama xayawaanaadkaasi ay u xuub siibtaan ee xuubkaa sare uga dhacay uga dhex baxaan sidaasoo kaleu diintii uga dhex baxay ninkani isagoo diintii bartay ayuu ka dhex baxay yacni waa ka aynu nidhaahno qof loox tuuray macnaha waa qof wax bartay laakiin ka baydhay kabayaagii soomaaliyeedna waa kii lahaa yacni caynaan fardood laguma karo caalimta uu yidhi yacni faraska ugu dheereeye laguma gaadho caalimta uu yidhi macnaha wuxuu uga jeedaa qof isagoo ahlulcilmiya loox tuuray cid alla cid yacni waxa weeyaan gaadhi karta ama dee waxa weeyaan hagaajin kartaa ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala uu hidaayada usoo roga mooye walidaalika qofka jaahilka ah ee aan weligii waxa weeyaan dee aan diinba dhigan inxiraafkiisa iyo ninka caalimkaa inxiraafkiisu way kala adag yihiin ilaahay agtiisana way ku kala cadaab daran yihiin dadka agtiisana way ku kala liitaanoo kaa jaahilka ah waxaa laga yaabaa inaad si uun tidhaahdo laakiin kan caalimka ah kari mayse kolba dhinac buu kaaga imanaya walaalayaal waxaan hadalka kusoo ururinayaa anuu idinku dheereeya baaraka allahu fiikum cilmiga aynu baranno waddankaynu joognaa waa waddan kibaaru ahlilcilm culimmadii caalamulislaami loo soo wada hanqaltaagayey ee ahlulcilmiga ahayd ee kelmadda ay yidhaahdaan caalamulislaami bari iyo galbeedba ay gilgilaysay kuwiibaa ilaahay gurigooda idin keenay oo afaafkoodii aad joogtaan oo darsigoodii aad xaadiri kartaan oo fatwadoodii aad xaadiri kartaan waa nasiib iyo fursad aan dad fara badani haysan oo aanu aad iyo aad u jeclaan lahayn haddaanu heli lahayn waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta oo xalaqaadkaa culimmada ha ka qadina idinkoo adduunyadiinna u shaqaysanaya aakhiradiinnana ku dadaala oo waxay ku hagaagaysa kow ay ka tahay cilmiga shareecada waayo adduunyadu dhadhan iyo macaan ma leh diin iyo cilmi iyo cibaado haddaanay ku camirayn ku dhandhami mayso waxaad qiyaasi kartaa laba qof oo qofna laga yaabo wax walba inuu haysto qofna wax yaroo kooban laakiin uu iska cilmi iyo cibaado ku camiran yahay waxaa laga yaabaa inuu kaa waxogaaga yar haystaa xagga tuma'niinada iyo deganaanshaha inuu ka fiicnaado kaa dhinac walba adduunyada iska dhigay sababtuna waa diinta deganaanshaha diin baa lagu helaa cilmigaa walaalayaal ku dadaala cibaadada ku dadaala hadday jamaaco tahay hadday jumco tahay hadday xuduurka xalaqaadka tahay hadday saful awalka salaada tahay hadday dikriga iyo xuska ilaahay tahay hadday khashyada iyo cabsida ilaahay tahay laysa alcilmu can kahrati riwaaya waxay selafku odhan jireen cilmigu riwaayo tiro badan oo la wariye ma aha laakiin waa cabsi iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa macnaha waxaa loo jeedaa cilmiga riwaayo mooyaane cabsi iyo cibaado aan lahayni faa'iido kumaloo cilmigii naafica ahaa ee lagu intifaacaya ma aha cilmiga naaficii waa ka hadday aayadi kuu korodho cabsi iyo cibaada ay kuu kordhayso haddii xadiid kuu kordho cabsi iyo cibaada ay kuu kordhayso laakiin qalayl iyo qasaawo iyo jafaa mooyaane haddaan cabsi iyo cibaadaba aanay kuu kordhin intaana aad nusuus akhriyayso cilmigaagu kii naafic ahaa ma aha si uu cilmigeennu ku naafico inu adduunya aakhiraba ku badbaado u noqdo waa inaynu cibaado iyo cabsi aynu ku camiro waa inaynu ku dadaallo xusnulkhuluq dhaqan wanaagga waayo addiinu lmucaamala diintu waa mucaamalo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii lagu ammaanay xusnulkhuluqi alla uu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim ibnu cabbaas iyo iyo mujaahid waxay ku fasireen a'immadii tafsiirka ugu qiimo badnaa ibnu cabbaas oo turjumaankii qur'aanka ahaa iyo mujaahid oo la yidhi idaa ataaka tafsiiru can mujaahidin fashdud bihi yadayk ku tuntuunso mujaahid tafsiir hadduu kaaga yimaado labadba waxay yidhahdeen ay la calaa diinin cadiim yacni dhaqanku diintu waa dhaqan idan xusnulkhuluq waa inaynu ku dadaalno kow inaynu ilaahay dhaqan wanaagsan kula dhaqanno halkaasaa xusnulkhuluqu ka bilaabma oo tawxiidka iyo cibaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kula dhaqanno oo sunnadiisa iyo hadyigiisa waalideynka aynu kula dhaqanno iyo aqaaribta oo qof walba wuxuu kaa mudan yahay bulshada iyo mujtamaca inta kale ka soo hadhay yacni xusnulkhuluqa khulaasadiisu waxa weeyi waliya'ti ila annaas maa yuxibu an yu'taa ilayh waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falta'tihi maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir waliya'ti ila annaas maa yuxibu an yu'taa ilayh ruuxa allah iyo maalinta dambe rumaysanow waxa weeyaan qofka caynkaa ku sifaysani geeridiisu ha u timaado isagoo ilaah iyo maalinta dambe rumaysan hana ula yimaado dadkoo ha kula dhaqmo waxa isagu uu jecel yahay inay kula dhaqmaan dadka intaanad qowl iyo ficiltoona ula tegin ka fiirso ma jeceshay horta adiga inay kugu yidhaahdaan haddaad jeceshay ku dheh haddii kaloonaad adigu jeclayn dee iyagana ka daa ficilka intaanad samayn ka fiirso horta ma jeceshay adiga ficilkaasi inuu kugu dhaco haddaanad jeclayn dee ka daa haddaad jeceshahayna samee fa acti kulla dii xaqin xaqa naftaadu xaq bay kugu leedahay ilaahay xaq buu kugu leeyahay rasuulku xaq buu kugu leeyahay sala allahu calayhi wasalam waalidku xaq bay kugu leeyihiin bulshadu xaq bay kugu leedahay walaaladaa iyo fariiqul camalka iyo dadkaad wada shaqaysaan iyo kuwaad wax u dhigtaa xaq bay kugu leeyihiin idan siduu nebigu yidhi fa acti kulla dii xaqin xaqahu mucaamalada fiicani waa qof walba xaqiisa inaad siiso qofna adigoon ku xadgudbayn oo xaqi u lahaana aan duudsiyeyn وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى مرضاته وأسأل الله تعالى أن يتقبلنا في الفردوس الأعلى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا